koobkan oo lagu talagelay nabadda isdhexgalka bulshada ayaa loo qabtay iskuullada ku yaala degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana taabagelinaya tartankan hay-adda borgof ugu horreynna waxaa ka hadlay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmadaas iyo madaxa hay-adda tartankan taabagelinaysa waxaa sharaf inoo ah inaan furno tartanka nabadda iyo isdhexgalka bulshada nabadda isdhexgalka iskuulaadka degmada balcad tartankaas oo soo qaabaqaadisay hay-adda bargof jermany ugu hore ay horkacayaan saaxiibadii qoor iyo kabaadir runtii tartamo badanaa qabanay ee bargof waday tartankan wuu kasii dumayaan tartamadii hore la qabtay waxaan rajaynaynaa duu ilaa yaraa inuu si nabad nagu dhammaado
maanta alla subxaana watacaala fadligiisa waxaa inoo furmay koobkii nabadeynta iyo isdhexgalka iskuullada degmada balcad oo ay taabigelinayso hay-adda barga foundation ee germany oona hooshas fasilitatorkiin ay bianta hirshabeelle khaasatan degmada balcad koobab in badan oo isdhexgal bulsho iyo nabadeen iyo arrimo khilaafaad isbedel iyo dhireen howl badan ay hay-adda barga foundation ay ka fulinaysaa mashaariica degmada balcad khaasatan alla subxaana watacaala ayaa maanta iskale maanta waxaa inoo furmay koobkii isdhexgalka iyo nabadeenta iskuulada degmada balcad tartanka dugsiyada waxbarashada degmada balcad ee kubadda cagta runtii waa maalin qiimo badan guddoomiyaha degmada balcad ayaa dhinaciisa ammaanaya hay-addan tartanka taabagelinaysa ee bargof foundation isagoo sidoo kale ugu baaqay dhalinyarada ka qaybgelaysa tartankana in ay ku ilaaliyaan nabadda isdhexgalka bulshada kagana fogaadaan arrimaha maanka dooriya
degmada balcad in badan waxay ka qabataa waxyaabaha isdhexgalka bulshada iyo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta marka waxaan rajaynaynaa maanta wejigii koowaad waaye iskuullada sideed iskuul waaye iskuulkii maanta laga badiyo magacaawad waa hore u sii baxaa si mataqaanaa loo soo xiro maalmo gaaban waxaa haddana noo furmi doono hadduu ilaah yidhaahdo tartan ka dhexeeyo waaxaha degmada balcad oo insha allahu tacaala asagana haddii tartankan noo dhammaado noo soo xirmo aan ku daba xiji doonno
ayaa ka mid a degmooyinka gobolka shabeellada dhexe ee caanka ku ahaa arrimaha la xiriira kubadda cagta